أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي
bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka fiidnimo idaacadda islaamiga andalus kuweeda ugu dalka room taliya ku-xigeenka ciidanka dowladda salabiyadda uganda ayaa degniin adag u jeediyey saraakiishii askarta uganda ee duulaanka ku jooga dalka soomaaliya wilaayada baay ayaa xalqadii inay usoo gebagabaysay macallimiinta mid ka mid ah beelaha dega wilaayadaas mid ka mid ah xildhibaanada dowladda salibiyadda kenya ayaa jirdil xooggan loo geystay iyadoona mucaaradka kenya falkaasi ay ku eedeeyeen xukuumadda nairobi munaasabad lagu daafuraya xalaqad tasxiixa ayaa ka dhacda deegaanka ceel ansaar ee wilaayada bakool
عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر waa habeenimo khamiisa labada bisha dulxija sannada kun afar boqol afartan iyo lix xijri kusoo dhowaada warkaas oo faahfaahsan taliya ku-xigeenka ciidanka dowladda salibiyadda uganda ayaa digniin adag u jeediyey saraakiishii askarta uganda ee duulaanka ku jooga dalka soomaaliya warbixinta warkaasi waxaa inoo haya walaalkeen cali yare jenaraal sam okinding oo ah taliya ku-xigeenka ciidanka dowladda saliibiyadda uganda ayaa fariin digniinah u diray ciidanka ka socda uganda ee qaybta ka ah isbahaysiga kufaarta afrikaanta eyusom xilli laba sano kasoo wareegatay weerarkii buulamareer ee shabeellada hoose sarkaalkan oo booqasho toddobaad qaadatay ku yimid soomaaliya ayaa kormeer ku tegay saldhigyada ciidankiisa ay kaga sugan yihiin magaalada muqdisho iyo gobolka shabeellada hoose okayding ayaa askarta iyo saraakiisha uganda ku dhiirageliyey inay muujiyaan feejignaan ayna duruus ka qaataan casharadii ay horey usoo qaateen isaga oo yidhi waa inaad feejignaataan waxaad u baahan tahay inaad mar weliba qaadato go'aano wakhti ku habboon ah waxaan ku boorinayaa talayaasha inay ku dhaqmaan casharada howlgalladii hore si loo qaato go'aano sax ah iyo wakhtiga saxda ah sidoo kale taliya ku-xigeenka ciidanka dowladda siliibiyadda uganda ayaa uga digay saraakiisha inay musuq maasugaan mushaaraadka loogu talagalay ciidanka siliibiyiinta ee duulaanka ku jooga soomaaliya sidaba ay horey u sameeyeen taliyaal ciidan oo ka tirsan u b d f isaga oo yidhi waxaan ka digayaa musuq maasuqa iyo ku takrifalka aqabka howlgalka askartu waa inay helaan xuquuqdooda hadalkan ayaa kusoo beegmaya iyadoo dowladda saliibiyadda uganda ay xusayso laba sano guuradii kasoo wareegatay xasuuqii askarteeda loogu geystay magaalada buulamareer ee gobolka shabeellada hoose lix iyo labaatankii bishii mey labada kun saddex iyo labaatan mahadsaned cali yare wilaayada baay ayaa xalqadiiniya usoo gebagabaysay macallimiinta mid ka mid a beelaha dega wilaayadaas warbixinta warkaasi waxaa inoo faahfaahinaya walaalkan bashiir muxiidiin abu ayman waxay ahayd munaasabad ballaaran oo lagu soo xirayay xalqadan loogu magacdaray ashahiid biidniillaah sheekh cabdulqaadir kumaandoos taasoo ay ka qayb galeen mas-uuliyiin nuqabo iyo waxgarad kala duwan xalqadan oo lagu baranayay culumta qur-aanka kariimka ayaa waxaa ka faa'iidaystay ku dhowaad afartan macallimiin ah oo ka dhashay beesha ajuuraan ee degta deegaanka cadaadgari ee hoostaga magaalada diinsoor ee wilaayada islaamiga ee baay xalqadan ay ka faa'iideen macallimiinta ayaa waxa ay socotay muddo hal sano taasoo ay ku barteen duruus kala duwan oo sharci ah ugu horeen goobta xafladda waxaa ka hadlay maamulaha xalqada kaasoo ka warbixiyey muddada ay socotay xalqadan duruusta lagu qaatay iyo ardayda aflaxday madarasada loo magac daray ashahiid sheekh cabdiqaadir cuhmaan yarow insha allahu tacaala madarasadan waxaa la furay bishii muxaram oo labaatan marayso ayay ka furantay qaryada cadaadgari insha allahu tacaala waxay furnayd toban bilood tobanka bilood waxay ku ekeed bisha dulqacda oo labaatan markay ahayd ayay madrasada ay ikhitaamkeedii oo ku dhammaaday insha allahu tacaala madrasada aadaa loogu faa'iiday in sha allahu tacaala ilaa afartan macallin ayaa markii hore loo bilaabay dad yaroo cudurdaar iyo wax ay galeen waa jireen hadda waxaa maaragtay ilaahay subxaana wa tacaala u waafajiyey in la dhameeyo loo dhameeyo soddon iyo lix arday malaaqa beesha ajuuraan ee wilaayada islaamiga ah ee baay malaaq cabdulqaadir qooshow ayaa dhankiisa munaasabadda ka hadlay wuxuuna bogaadiyey macallimiintihii ardayda xalqadaa maanta loogu magacdaray sheekh cabdulqaadir kumandos ilaahay waxaan marmaad mar saddexaad aan mahad aan dhammaad lehen ugu celinaynaa ilaahay ختitaamkeeda wanaag iyo khayr nagu soo gaarsiiyey ee furitaankeedii wixii lasoo maray hala soo maro maanta oo nicmo iyo burwaaq iyo aaran aan haysanno ilaahay nuu nicmeeyey allihii ikhtitaamkeeda noogu soo aadiyey na soo gaarsiiyey allahaas mahad aan ugu celinaynaa juhd badanaa la geliyey waxaan dareemayaa maalinkii lasoo xaraynayey goobjoog aan ahay qiraa'adii maalinkii laga duubay walaalkan ahay tii maanta itan haddii laisgarab dhigo waxaan umalaynaa defaras weynaa u dhexeey waxaan leenahay insha allahu tacaalaa ardayda maanta waxaan ka rabnaa juhdiga iyo dadaalka ee lagu bixiyey sidii walaalahan horeba ay u sheegeen inay ka soo baxaan qaar ka mid ah nabadoonnada qabaa'ilka dega wilaayada islaamiga ee baay ayaa munaasabadda goobjoog ahaa waxayna bogaadiyeen guushan weyn ee macallimiinta baratay culumta qur-aanka kariimka alxamdulilah ilahay idinma hadnagaan may kale uma hadnagaane xarakatu shabaab walmujaahidiin amiirkeena abuu cubayda an horreey yaa uma hadnagaama amnigin istiqraarkan cilmigin oo meel raa'iso la baradoo haayo laka tartamoo haayo xarakadii mise walaayadii amnigan sugday kitaabka ilaahay may la raayo reg baradaaw ii reg may la raayo isu difacaaw intaasba iniska dareen intaasa aan ma hadnagaan
macallimiinta waxaan u sheegayaa waad arkaysaan haybadda maalinkii idinkoo culummo ahaa diinta aqaanay waxaba qur-aankaan lidin siyaadana baqari bari dhexdooda akhrinay xaafid ku ahaa maalintii bishii hadda nolosha muxarim kowdeeda la bilaabay dugsigan iyo maanta waad arkaysaan culummada ku xisaabtama intaas mii maraha idinkaad laheedeen ayaa buluugta kuda loo furay bishii tobnaad maalinkaas iyo bishaan labaatankeeda inta udhexaysa intaasaa waxaa lagu shugaya si hadda culummada ay noo sheegaysa bishaan labaatankeedaa lasoo xiray ugu dambeyn mid ka mid ah macallimiintii wax ka dhigayay xalqadan ayaa ku dhawaaqay natiijada imtixaan laga qaaday ardayda xalqada may ku wadataa halqaadkasi marka oo wilaayada kufurma halqadii tum i sagaalaad oo wilaayada kufurunta iyo oo macallimiin walka bardaaya alxamdu lilaah tumii kow qof mumtaasa nagada tumii kow qof inta fadhiya mumtaasiin mumtaas may buwada jidanka saraytu yaa maca tafaawutin tumii kow qof yoona jayd jiddan iyo jayd jiddan darjada lamaad sagaalan ilaa siyeetan dhahayd liqofna jayidu labaatin siyeed qofa markaa disha hadda siyaan insha allahu tacaala mayba hormari siyaan ahe dadka kaalamo horgali koomay weeran ahaa dadka kaalamo horgali oo kaalamto isla gali xifdiga iyo tajwiidka cilmiga iyo camaliga iyo lisla dari iyo mawaadi kaleba dadka kaalamo horka gali kaalinto kowada marka mayba galay aadam xasan aadam iyo faysal cabdulaahi nuuni sagaalan iyo sagaal dhibici shan iyo sheene gamaylan wel mayba li ahaa shahaadadiis iyo shahaadadii macalinka biyaay tuxfeyn jazari oo ku baxeen iyo abaalmarin kaalinta lamaad mayba galayha cabdulaahi macalin axmed xaaji manuur iyo cabdulqaadir maxamed cabdinuur kaalinta saddexaad maxamed cali aadam iyo deerow isxaaq xalqadan ayaa qayb ka ah xalaqaad nuucan oo lagu baranayay qur-aanka kariimka oo maamulka wilaayada islaamiga ee baay uu hore ugu qabtay inta badan macallimiinta qabaa'ilka dega wilaayada baay kuwaasoo wax badan hadda ka bedelay deegaanadii ay ka soo jeedeen kadib dadaal iyo juhdi badan oo la geliyey mahsanid abu ayman mid ka mid a xildhibaanada dowladda silmiyeedda kenya ayaa jirdil xooggan loo geystay iyadoona mucaaradka kenya falkaasi ku eedeeyeen xukuumadda nairobi marwaan maxamed ayaa warbixinta warkaasi inoo haya xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dowladda sidiibiyadda ah ee kenya oo magaciisa lagu sheegay georgi koimburiye ayaa saacadihii lasoo dhaafay laga helay beer ku taalla ismaamulka kiyambu ee dalka kenya kadib markii la afduubtay xildhibaankan oo ka soo jeeda deegaanka juuja ayaa la wariyey in kooxaan la garanayn ay maalin ka hor ka afduubteen afaafka hore ee kiniisad ku taalla muguutha oo ka tirsan ismaamulka kiyambu georgi koimburiye ayaa ka mid ah xildhibaanada mucaaradka ah ee ka soo horjeeda xukuumadda william ruutu waxaana falkani cambaareeyey siyaasiyiinta mucaaradka ah qoyska xildhibaanka la helay ayaa xaqiijiyey in lagu daaweynayo cisbitaal lagu magacaabo karen kadib markii isaga oo ujeedal ka muuqda laga helay beer qaxwe oo ku taala kiyambo sawirro lagu faafiyey baraha bulshada ayaan muujinaya georgika imbuuri oo dhulka yaala ayna ka muuqdeen jirdilka loo geystay halka laga soo hela ayaana goobta lagu afduubtay u jirta toban kilomitir sida ay sheegeen ilawareedyo maxalli ah ilawareedyo kale ayaa sheegay in ninkan maalmihii lasoo dhaafay ay ku soo dhacayeen fariimoogii maanayar dhanka ciidanka ammaanka ee waddanka kenya kuwaasoo u haystay ay la xiriirto babdhuleeda inkastoo hay-adaha ammaanku iska fogayeen dhacdadan haddana waxay tani ku soo beegmaysaa xilli xukuumadda nairobi tan iyo bishii juun sanadkii labada kun afar iyo labaatanki oo ay dhaceen rabshadihii gelgeliyay dalkaasi ee looga soo horjeeday canshuur kordhinta lagu eedeeyey afduubka ku dhowaad boqol xubnood sida uu sheegay waxay ugu yeeraan guddiga qaran ee xuquuqul insaanka kenya toddobaadyo ka hor ayay ahayd markii mid ka mid ah waddooyinkii nairobi laga helay xildhibaan ka tirsan baarlamaanka kenya waxaana dilkiisa sida la sheegay ka dambeeyey rag hubaysan oo mooto ku socday maasaned marwaan munaasabad lagu daafuraya xalqad tasiixa ayaa ka dhacday deegaanka ceellaansaar ee wilaayada bakool warbixinta warkaasi waxaynu hayaa walaalkeen cabdiqani maxamed waxay ahayd xalqo tasiix ah oo loogu magacdaray ubay ibnu kacab deegaanka ceel ansaar ee wilaayada bakool taas oo ay ka faa'iidaysan doonaan in ka badan soddon macallin oo ka howlgalaha dugsiyada qur-aanka kariimka ee deegaankaasi munaasabadii furitaanka xalqadan oo ay kasoo qayb galeen culimo nuqabo mas-uuliyiin iyo marti sharaf kale waxaa ugu horreyn lagu daafuray aayaadka qur-aanka kariimka أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهداً كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا intaasi kadib sheekh isxaaq bakool oo ka mid ah culimada muslimiinta ah ayaa kelimadan ka jeediyey mahad ilaahay kadib runtii laba iimaan le maarna kulli arringeedanka farxow dowladii iyo halaqaad kuley maarna min bidaaya ilaa nihaaya ilaahay maarna kuley amn iyo istiqraar iyo ahmaad iyo ninka dhammaay marka tan kale walaalay runtii arrin arda linfadheedo juhdilka bi arrinta inka faylhaaka ilaahayna waafaji marka qur-aanka ilaahay oo kalaamka ilaahay barashadiisu oo weliba hatana la sahow marka ilaahay kamaasan alxamdulilah marka mee baan la baahanyaa walaalayaal kuley ini onatay maarna kuley dadaal la geliyo waqtiga laku fa'iisado iyo leen baahanyi dadka meeraanada hereed may leeyahay maalinkaas jidma jiifasa may baa khayrka maalmo leh hele marka fursadda in lagu faa'iidsado iyo maarnay ku ka dardaarmaana sidoo kale maraaq muxiidiin gudoomiyaha golaha nuqabada islaamiga ah ee wilaayada bakool ayaa dhankiisa si aad ah u soo dhoweeyey furitaanka xalqadan isagoona ku bogaadiyey dadaalka mujaahidiinta awalan ilaahay mahadle allah soona nicmeey nicmooyin fara badan inka nicmeey tiidii qarsoon iyo tiidii amuuqtoob ma haddii ilaahay ku bacda ma in mahadnagay xarakatu shabaab almujaahidiin وخاصة ولاية بكول الإسلامية مكتب الدعوة ما يبلغنا جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم مدرسة كلا دماتي مساجد كنا أغنك دماتي لكن مقع وجري سالم مولى أبي حذيفة لأرام دماتي حتو كهر دذلك إي جهد جيويل مهرنها تنت كلك هوي إلهي ما حضيت كاساس بابا هاي إذا أنك فرح سنة إن الله فرو وقتها تلا كرولا كآدية دقمة واجد قارهم مقالة الأنصار تصدق إن تصدق أو فرضان أو البردان dugsiyadiiona iyo qaybo ku mid ee waqtiyo siyaayaan waqti ku mid ee namarna in walka bartaan oo geek ilaahay goob joogninka wali ciidan ka faraas hadii uu odayaalka ana nuqabada ku dhaqanka shariicada islaamka ana may weelay jiilkan oo hataa dareero mise gacanta ka hayna bulshada magaalo walba la roogo dadka geeka gacanta ka haysigu ugu dambeyn mid ka mid ah macallimiinta xalqada loo furay ayaa si weyn u soo dhoweeyey xalqada laga hergeliyey deegaankooda kana faa'iidaysan doonaan walaalayaal haddii uuna macallimiintii ana macallimiintii oo xalqadan noqobday oo walaayada islaamku khaasatan maktabu dacwa liinqobadeen xalqadii oo macalimiintii liinqobadaay degmada waajid wakhaasatan deegaanka eelansaarka dhiyaasi insha allahu tacaala xalqadii ka faraxsagna boqolkii boqol ka faraxsagna mayba lena maalinkii kan oona nindoori may lena ha dhawow jazaakum allahu khayran ardayka jeela ka dhawow ardayka ixtiraamasa ka dhawow arday eed i eed kinga hilowsanayd kinka qalba dheerayti
xalqadan ayaa qayb ka noqonaysa xalaqaadka tasxiixa ah ee horey ay uga faa'iideysteen macalimiinta madaarista qur-aanka kariimka ah degmooyinka iyo deegaanada wilaayada bokool mahadsaned cabdiqani guud ahaan dhegeystayaal waa kii fiidnimood ka dhegeysaneyseen idaacadda islaamiga andalus waa naga intaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu